Waxaa xooga dheeraad ah laga helayaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Carafaad oo isku daldalay gudaha magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland. Carafaad ayaa waxa uu dhowaan ku aqal-galay gudaha magaalada Hargeysa, balse ugu dambeyn maanta ayaa waxaa la soo warinayaa inuu isku daldalay gudaha magaaladaasi. Dhacdadan ayaa maanta aad looga hadalhayaa magaalada Hargeysa. Hooyada dhashay wiilkan oo saxaafadda la hadashay ayaa ka warbixisay qaabka ay wax u dhaceen.
naf waliba iyadoo dilka xukuman nin waliba siduu ku baxayo ilaahay baa soo dejiyey maalintii uu xab iyo biyo ahaa ilmahaygaasi isma gubin hooyadii baan ahay afartii habeennimuu ii yimi xaggaada hooye goortan ku maqnayd baan idhi wuxuu yidhi waan soo caweynayey maqsin buu keligii galay sariirtii intuu saa u koray buu sidaa ugu isugu dabay kabacdi goora ay noqonayso ilaa koob iyo tobaneed baa carruurta yidhahdeen wuu xidhay albaabkii carafaad waan garaacay waa iga furi waayey dabeedna albaabkeen xoogu laaday albaabkii baan daakhiliga isugu celiyey sariirta dhexdeedii isagoo saa ugu taagan oo sidaa u deldelan ayaan mididii aan adeega ku goynayay maradii kaga gooyey foodad bay hayd ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa inuu wiilkan dhallinyarada ah isdaldalo waxayna ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay falalka noocan ah ay ku soo badanayaan magaalada hargeysa ee uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan